wawliyomayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada faaqidaada wararka xiliyadan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale kulan wacan dhegaystayaal waa maali waa subaxnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha koow iyo tobanaad labada kun lix iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda wararka hadduu ee bidmo waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey doorashooyin bilowga doorashooyinka baarlamaanka oo ka biloabmay gobollada dalka soomaaliya oo ay ku soo xulanayaan xildhibaanada madaxweynaha ayaa si weyn u soo dhoweeyey arrintaasi inta badan barnaamijka faaqidaadda wararka waxaan ku eegaynaa doorashooyinka ka soconaya gobollada dalka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena oo aan ku soo qaadan doonaa dadkii ku noolaa degmada ceelbaraf ayaa bilaabmay ayaa waxaay bilaabeen inay isaga guuraan degmadaasi kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ee cadowga ku ah ummadda soomaaliyeed ay ka sumeeyeen ceelashii ay cabi jireen dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaankaasi iyana barnaamijka ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxa uu gaaray gobolka bakool isagoo halkaasi kulamo uu kula yeeshay saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi ku nool waxaad maqli doontaan waxyaabihii ay kulankaasi uga wada hadleen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamada kulanka ay yeesheen isagoo madaxweynaha uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay buuxiyaan boosaskii ay baneeyeen ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u joogay gobolkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena barnaamijka waxaa idiin soo saaray oo halkaa idinkala socodsiin doona anigoo maxamed yuusuf sheekh maxamuud ah dhanka farsamada waa saaxiibka cabdisalaan mukhtaar waa mar kaliyo barnaamijkeeni faaqidaadda wararka dhegaystayaal heestaasi xil qofkiisii oo garo waxa ay daahfur u ahayd barnaamijka faaqidaadda wararka aan gudagalnay qodobkii ugu horreeyey ee barnaamijka faaqidaadda wararka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey bilowga doorashooyinka baarlamaanka oo ka bilowday garowe xarunta dowlad goboleedka puntland iyadoo dowlad goboleedyada kalena ay ku howlan yihiin maalmaha soo socda iyo maantaba dhanka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa u mahadceliyey guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo in muddo ah waday qorshaha hanaanka doorashooyinka ee labada kun lix iyo tobanka oo ku guulaystay in doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ay ka bilowdaan xarumaha loogu talagalay madaxweynaha ayaa waxa uu yidhi
salaamu calaa rasuulillaah maanta maalin weyn oo taariikhi waaye taariikhda soomaaliyana meel weyn ka gelayso waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta oo sabti ah oo bisha november ay shan tahay laba kun iyo lix iyo toban waxaa dalka ka bilowday doorashooyinkii golaha shacabka soomaaliyeed oo maanta dalka ka curtay oo ka bilowday waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa una bogaadinayaa dowladda iyo shacabka reer puntland ee runtii ku dhiiraday in ay hawsha bilaabaan ayaguna ay noqdaan kuwii ugu horreeyey ee bilaabay in ay doorashooyinka dalka bilowdaan runtii muhiim ayay u tahay soomaaliya maanta arrintaa muhiimadda intaa la eg ee taariikhda soomaaliya oo dhan meel ka gelaysa haddii alla yidhaahdo inay bilaabeen waa ku dhiirigelinaynaa waana ku hambalyaynaynaa waana ku bogaadinaynaa shacabka reer puntland waxaan leenahay hambalyo inta dhimanna si wanaagsan ha u dhacdo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan maamul goboleedyada guddiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed iyo guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka intaba waxaan runtii ugu baaqayaa in la dardargeliyo doorashaduna ay muxuuah waqtigeedii ku qabsoonto iyada oo weliba aada loo ilaalinayo hufnaanta iyo dhowrsanaanta doorashada aada loo ilaalinayo dhammaanteen oo aan anigu ugu weynahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dadka murashaxiinta oo dhan waad ogtihiin waxaan saxiixnay habraac oo maxaanku idhahday asluubaysan oo asluubta doorashadu ay ku dhacayso maxaanku ka hadlayaan wada saxiixnay dhammaanteen aan ilaalino habraacaas aan ilaalino aada iyo aadna aan muxuu ahay u ilaalino sharafta iyo heybadda dalka soomaaliya doorashadu in ay ku dhacdo si xorriyad leh oo nasahan oo aan dhib iyo muxuuah laablaab aan lahayn isqabqabsi iyo dacwad badan aan lahayn waxay sharaf iyo heybad u tahay qarannimada soomaaliya aan ilaalino qodobkaas qarannimada soomaaliya oo dhan sharafta iyo heybadda u ah doorashada mar kale hambalyo dowlad goboleedka puntland waan u hambalyeynaynaa xukuumaddiisa dowladda guud ahaan iyo shacabka reer puntlandba iyo dadka murashaxiinta meesha jooga waxaan leenahay hambalyo bilowga ah bilowdeen shacabka soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada kalena sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa ayaguna sida ugu dhaqsiya badan inay bilaabaan oo ay hawshaasi noqoto taariikh soomaaliya u qabsoontay waxaan dhammaan dowlad goboleedyada ku hambalyeynaya in ay aqalkii sare si wanaagsan u qabteen guulna ay kusoo dhammaatay doorashadii aqalka sare waxaan rajaynayaa maalin dambe oon dheerayn haddii alla yidhaahdo sidaan oo kale inaan haddana isugu hambalyeyno aqalka muxuu ahaay golaha shacabka soomaaliyeed doorashadiisa markay soo gabagabowdana sidoo kale dowladda hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle oo ayaguna soo saareen liiskii iyo xubnihii ku tartamayay aqalka sare waxaan rajaynaynaa ayagana maalmaha soo socda inay aqalka sare inta dhameeyaan sida ugu dhaqso badan ayaguna ay u gudbaan muxuu ahaay golaha shacabka soo doorashadiisii hambalyo hambalyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qof kastoo soomaaliya ah maanta taariikhda maanta meelaha ku qoro waa taariikh aada iyo aada u weyn taariikhda dambe ee jiilasha soomaaliyada soo socdana aada iyo aada loo loogu bogaadin doono loona sheegi doono muhiimadda ay leedahay awgeed soomaaliya waxay kasoo baxday mugdigii waxay usoo baxday iftiinkii waxay usii dhawaatay dhinacii deganaanshiyaha iyo dimuqraadiyadda oo meeshii ay u jirtay goolka u dambeeyey wax yar oo u jiro oo ay gaari doonaan dhammaan aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakatu kaasoo waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si weyn u soo dhoweeyey doorashooyinka ka biloabmay gobolada dalka soomaaliya
meel bay ka wada timi
markana magaalada jowhar waxaa la filayaa in maanta oo axada in magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle uu ka bilaabmo doorashooyinka aqalka sare ee uu matali lahaa maamulkaasi waxaana sidoo kale maamulka hirshabeelle uu dhagax dhigay waddo saddex kilomitir ah arrimahaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan waxaan saaka qadka taleefonka aan ku waraysanay wariyaheena abuukar bacad leh waxaana wax ka weydiinay bal sida ay saaka wax uga socdaan magaalada jowhar
maanta waxaa la filayaa in ay dhacdo oo had ah doorashadii aqalka sare oo habeennimadii xalaha madaxweynaha digreetur u soo saara magacyadii kusoo baxay oo qaybgalaya in musharaxiinta ama xildhibaanada goboleed hirshabeelle u matalaya aqalka sare marka dadku way faraxsan yihiin waxay dareemeen neecaw ah maamul goboleedka ay dhisteen waxay kuu sheegayaan in labada gobol hiiraan shabeelle dhexe oo midoobay ay dadku ay heli doonaan fursado fara badan oo ugu horeyso shaqooyin maadaama laba gobol oo dhaqaalale yihiin oo leh dhulbeereed sidoo kale leh bad sidoo kale waxay leh xoolo fara badan oo ku nool yihiin labada madaxweyne ku-xigeenka dowladda goboleedka hirshabeelle cali cabdalle xuseen ayaa dhagax dhigay wadda saddex kilomitir ah oo iskaga gooshaysa gudaha xaafadaha magaalada jor marka dadku waxay kuu sheegayaan in horba haddaba uu bilowday in waxyaabi ay sugayeen oo tallaaba maamulka uu hore u qaaday waxayna sheegeen in ay rajeynayaan wadooyin fara badan oo burbursan ayagu horeyso wadada isku xirta hiiraan ilaa iyo madkabaan ilaa magaalada muqdisho si u dhaqsiyaha badan dayactira u heli doonto marka shacabka farxad iyo reereen ayuu kusoo dhaweeyey waxayna sheegeen in dhibaatooyin fara badan oo jiray ama xanibaado kooxa argixisada wadooyinka mararka qaar ay si doomaalaysiyagu soo geli jireen loo gudbi doono marka ay isku biiraan ciidamada labada gobol hiiraan shabeellaha dhexe oo ku midoobay maamulka hirshabeelle ay howlgalla ka sameeyeen deegaanada ay kooxahaas argixisada ku dhoomalaysanayaan waxayna sheegeen shacabku in ay hiil iyo hoobala barbar istaagsan yihiin maamulkooda cusub
bacadle adoo mahadsan maamulka hirshabeelle oo madaxweyne uu ka yahay cali cabdulaahi cosoble waa ay dedejinayaan howlaha horyaala howlo badan ayaa horyaala qaarkood waa ay dedejinayaan maamulka sida ka muuqanaysa marka dadka shacabka ah siday maamulka oola shaqaynayaan sideen u arkaan dedejinta howlaha maamulka hirshabeelle
waad mahadsan tahay shacabku dadejinta maamulka hirshabeelle way taageersan yihiin maadaama sideed bilood ama ku dhawaad sagaal bilood uu socday dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle ee dadku ay soo daaleen marka waxay doonayaan oo ay maamulkooda maamulkooda ku taageersan yihiin in la dedejiyo dhismaha musharaxiinta aqalka sare bay noqoneed iyo aqalka hoosada u qaybgelaysa dowladda dhexe soomaaliya mataleysa dowlad goboleedka hirshabeelle marka ma jecla in la sii daahayo waxay taageersan yihiin in la dedejiyo dhismaha labada aqal ee maamulka hirshabeelle maadaama dhismaha maamulkan in muddaha ay dadku usoo taagnaayeen
waan gartay waddadan dheer ee maamulka uu sheegay inuu dhisayo ma maamulka keliya arrintaasi dhismahaasi isku xilsaaray mise dadka shacabka ah iyo hay-ado kale ayaa jira oo gacan ka geysanaya
maamulku carabka mauusan ku dhifaasa ahaatee markii wadadan saddexda kilomitir ah la dhagax dhigaayo uu sheegay wadooyin fara badan oo beledweyne magaalada xarunta gobolka hiiraan laga fuli doono wadooyin sidoo kale wadooyin kale gobolka mis laga fulinayo marka maamulku waxay sheegeen in dalkaaga dhiso barnaamijka ugu horeyntii ay iyagu tixgelinayaan kuna shaqayn doonaan hay-adaha ciddii hay-adaha internationaalka ah iyo kuwa lokaalkaba ciddi gacan siinaysana ay soo dhaweynayaan
sidoo kale magaalada garowe waxaa ka soconaya doorashooyinka aqalka hoose ee ka imaanaya maamulkaasi sida ay wax u socdaan saaka ayaa waxaa aan qadka taleefonka iyana aan ku waraysanay waryaheena ku sugan magaalada garowe yuusuf
magaalada garowe ka bilowday doorashada xubnaha aqalka hoose soomaaliya waa noqonaysa meeshii ugu horeysay oo laga dooranaya xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya laba wadan laga soo laga soo kala xulanayo goboleedyada iyo hadda todoba xildhibaano kamid a labaiyo tobanka xildhibaanada la doortay si wanaagsan bay ku dhacday si nabadgelyo ay ku dhacday ammaanka magaaladana waa la adkeeyey waan gartay bal yuusuf ka waran dadka gobolka ku nool iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay iyo dadka shacabka ahaa ee qeybaha kala duwan isugu jiray sida ay iyaguna aragtidooda ay ku muujinayaan dhasho waxaa kasoo qaybgala oo goobjoogka ah guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ee soomaaliya loogu talagalay sidoo kale waxaa uuna joogay xubnaha ugu sarreeya guddiga doorashooyinka dadban ee heer puntland waxaa kaloo goobjoog ka ah wasiiro garaan wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ee puntland waxaa uuna joogay kaljoorta caalamiga ah oo ka socotay ururada bulshada rafidka ee soomaaliyeed iyo puntland waxaa uuna jooga kale qeybaha kale bulshada reerka sida ogoyaal dhaqameed waxay ahayd xaflad nati wanaagsan jo wanaagsanaa ku bilaabatay gaarihii loogu talagalay maanta inay hawayaan laba tobanka xildhibaan mati lahaana shirkooyinkadu dhammaan waa yimaadeen si wanaagsan bay hawsha ku socotay ilaa rasin ilaa hawshiikiina ku socoto oo gabagabada ay noqonayso magaalada garowe waxaa ka socota soo xulista xildhibaanada aqalka hoose bal dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadaasi sidee arintaasi u arkaan
shacabka magaalada runtii soo dhaweynayaan doorashada xildhibaanada aqalka hoose waxaan laga dareemayaa magaalada saxmad badan iyo bulsho badan oo hore aan jooga jirin bannaanka doorashooyinka loo adkeeyay bulshada waxay u dhigtaagaysaa marhiirgara haran waa doorashada iyo xildhibaanada iyo ergada isugu timid iyo saxmada iyo wax kale iyo kala shirsheeda ergooyinka marka runtii waxaa laga dareemayaa dareenkaas guud oo doorashada la xiriira bulshadana si wanaagsan bay usoo dhaweynayaan ammaanka waa laga wada shaqeynayaa jo wanaagsan bay waxa socdaan ilaa hadda
dhanka kale yuusuf markaa ka hadalno deegaano ka mid ah maamulka puntland uu arrimiyo waxaa laleeyahay waxaa soo galay kooxaha nabadiidka ah sida kuwa iyagu la magac baxay daacish marka dadka shacabka ah iyo ciidamada maamulka sida gacanta ugu qayb qaadanayaan dhanka ammaanka bal iyana faahfaahiniga sii
waa mahadsan tahay runtii arrintaas waa arrin jirta weeye toddobaadadii ugu dambeeyeyna sidaan la soconaba deegaanka qandara waxaa soo galay koox sheegtay inay kooxaan jidka ka mid ah oo daacis wax xiriira leh oo kusoo moreeda galgala halkaasi usoo degay deegaankaasi qabsaday ciidamada ay ka saareen haddana mar labaad kusoo noqday oo duqeymo kale oo ciidamada badda bun ay geysteen intii arrintaas ay soo cusboonaatay feejignaan dheegaa laga daranaya bulshada qeybeeda kala duwan gaar ahaan magaalada garowe oo inta badan bulshada looga bartay bulshada isku xiran oo ammaan ka wada shaqeysa maamulka gobolka kandegmada garowe guud ahaan intaas way wada arrintaas markay soo yartay waxay ka qaateen feejignaan dheegaa si aysan arrimahaasi looga faa'iideysan oo aysan usoo gelin kooxahaasi marka bulshada horey way u dhiiranayd haddana arrintaas waxay usii noqotay in haddana ay difaac kale kasii galaan kooxaha nabaddiidka ee kasoo horjeeda horumarka wadanka iyo nabadiisa waa mahadsan tahay
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa ee raadiyo muqdisho dadka ku nool degmada ceelbaraf ayaa bilaabay inay isaga guuraan degmadaasi kadib markii maleeshiyaadka nabadiidka ee kooxda al-shabaab ee cadowga ku ah ummadda soomaaliyeed ay sumeeyeen ceelashii ay cabi jireen dadka iyo xoolaha halkaasi ku nool mid ka mid ah dadka deegaankaasi ku nool oo lagu magacaabo cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa waxaan qadka taleefonka ku wareystay waxaana wax ka weydiiyey dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab dadka ku nool degmadaasi
cabdiraxmaan ka waran maleeshiyaadka nabadiidka ee kooxda al-shabaab dhibaatada ay ku hayaan dadka deegaanka ceelbaraf ku nool dadku wax hadda dhibaatada lagu haayo deegaankaas hadda ceelbaraf la yidhaha wax hadda lasoo koobi kara maahan waa wax xibdaafa macnaha hadda aan xisaabnayn oo xadgudubkiisu oo weli aan wax lasoo arka xataa aynan ahayn waan gartay maxaa ka mid ah maxaa indhahaaga ay qabteen n n dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka maxaa ka mid ah adigoo ka mid ah dadka deegaanka ku nool
waxaa ka mid ah labadii waceel horta markii hore weliw ay qarshiyeen macnaha mayna ku xidhin dadkii shacabkii iyo wixiyay soo waceen waxay yidhaahdeen ha laga qaxo gaadiidkii badarradii iyo dadkii ushiga qaxa duqaha waxay yidheen haw dabab oo badara laguma deji karo mafahamta waa gartay intaas haday yidhaahdeen oo dadkii iska qaxyay awgeedihii cid walba cidii baxaysa sana saaratay ciddaan baxaysana qoraxdeeda iyo mataqaanaa roobabkii haddii da-aan ay ku da-ayaan badarkii ay cun lahaayeen ama dadkii mataqaanaa ay ka qalqaasho lahaayeen ay ka baleeso lahaayeenna lagu deji waayo deegaankii waxaa yiilay marka hal eel oo gacan shubaa oo sagaashan iyo kow sano ka qodnay deegaankaas oo la cadi jiray marka lama yidhaahdo eelweyn halka eelo wixii adiga amba dada amba duunyaha amba mataqaanaa adiga uun oo gacanta lagu shubto hadda wax riigiyo wax matoor aysan ku xirrayn halka ceelaha ka dambeeya xalay ay yimaadeen waxay ku dareen sun la yidhaha sundurwaayo bilaayahoo aan caadi ahayn oo tiraysa waan gartay
marka walaal waa wuxuu wax la koobi kara maaha wuxuu waa waa barteen marka waa xid- waa waa xidbaasano maskaxday ay macnaha ka weynaadeenba waaya haddii n ceel ka mid ah n mid ka mid ah ceelasha ku yaala ceel baraf midna ay sun ku shubeen midka kalena ay duugeen dadka deegaanka ee ku nool n xaggee biyo ka helaan dadka deegaana meesha ay biyo ka helaan wax deegaanaba ma jiraan oo deegaankii waa u dhammaatay cid walbaba meeshii ay macnaha mugaas ay we- wejigu ka qabtay ilmaheedi gacanaha uga qabsatay ka aada beledka ciddi cid ugu dhow meel alaamay jirtana biyo afar shan iyo toban kilomitir aa ugu sukaysa huusada biyaha boqol iyo konton kunaa looga keenaa
waan gartay gaari dameera ka keena gaari dameer boqol iyo konton kunaa halka fuus laga siiyaa alaajiirikaan toban iyo shan kun aa laga gataa qofkii jiirikaan gaba karta iyo qofkii fuuska qofka un tabarteeda iyo sida ku noolaa karta waan gartay
marka dadkuna magaalada waa taqaanaa laga qaxee baafaheeda waa qadaafaysto waxay mataqaanaa ku jira beredka hadday kasoo baxaan ciddi taagneed markay kasoo baxayeen aa macnaha ka hadli kartee wax hadda la xisaabi kara mahayn dadku waa mar soo iska marra sow sidii wax baawur la gadooyey amba mataqaanaa hay meelaha jeedaha hoostoona ayay kasoo wada jeejeedaan waan gartay marka dhibaatadaas adag ee shacabka ay ku hayaan n waxya- maxay ku micneeyeen iyagu ujeedadooda maxay ahaayeen
ujeedada waa afkinda iyo barakac ujeedada shabaabda ma macnaha een, waa un dhibaato aan nabaddiidnimo ah oo een, mataqaanaa iyagu een, een, naxariis la- si bira bini-aadamnimada ka baxsan ay shacabka ay ula dhaqmaan intaas hadda ay ku beerayaan wax maamul oo ka taliyo ama macnaha maamulku seemeen waa dad shacaba eelada diigada een, dad shacaba iska lahayo deegaanka mida lacag ay isku darsadeen ay ku samaysteen kan kale sagaashan iyo kow sano aw maa ka qodnay intaasaa la cabaayo ceel irmaano la cabaayo oo waayo saaka loo soo arooraayo marka waxay darayinka leeyihiin waa iska muuqataa waa baraka iyo macnaha si mataqaanaa xisbigiba oo biniaadanimada aan aan kamid ahayn waan gartay marka dadka iyo xoolaha ee ku nool ee deegaankaasi waa ay ka barakaceen
deegaanku magaalada dadki deganaay oo beledka dadku waxna waa reer baadiya amba beeraleeya amba xoola dhaqataa dadna waa dad beledka joogo amba ganacsi amba iskaga dhawaaday wixii xooraali yahay xoolahooday jiraan wixii beerareeda beerahooday jiraan intii deegaanka ahayd adigoo ugu yaraan laba kun iyo boqol qoys camala meesha deganeed
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo
markana gobolka bakool madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu gaaray gobolka bakool isagoo halkaasi kulamo kala duwan uu kula qaatay saraakiisha iyo waxgaradka ku sugan gobolkaasi isagoo sidoo kale madaxweynaha halkaasi uu mashaaraadka ciidamada uu halkaasi uu gaarsiiyey si loo xoojiyo ammaanka wuxuuna ciidamadu uu kula ballamay in la xoojiyo islamarkaana la buuxiyo goobihii ay baneeyeen ciidamada amisom ee ku sugnaa deegaano ka mid ah gobolka bakool qadka taleefonka iyana waxa aan saaka ku waraystay wariyaheena maxamed cabdiraxmaan
sida hore baad u sheegtay madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane sharif xasan sheekh aadan ayaa shalay si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka dayuuradaha ee magaalada xudur waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey maamulka gobolka bakool saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo horey ugu sugnaa ee magaalada xudur iyo dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada xudur soo dhaweynta kadib madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheeg aadan waxa uu kulamo gaargaara uu la yeeshay maamulka gobolka bakool odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ethoobiya ee ku sugan magaalada xudur madaxweynaha ayaa kulamadaasi diirada aada ugu saarayay sidii maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab si wada jir ah loola dagaalami lahaa oo looga sifayn lahaa deegaanada gobolka bakool ay kaga harsan yihiin isaga oo si gaara u amaanay dadka reer bakool oo hadda uu hadallo kaftana uu ku tuurtuuray madaxweynaha waxa uu sheegay in reer bakool looga baahan yahay in gobolada kale dalka soomaaliya intay bakool kasoo xoreeyaan iyagana looga fadhiyo inay hadda gacan ay siiyaan gobolada kale ee dalka soomaaliya oo maleeshiyada al-shabaab dadka shacabka soomaaliyeed dhibaato ba-an ay ku hayso madaxweynaha ayaa odayaasha ka codsaday inay iyaga ay dhiirageliyaan oo horka-aan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab oo aan oo qorshaha uu yahay inaan loo kala harin madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in maalinta berito ah oo isniinta soo socota guud ahaanba gobol degmooyinka ama magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya uu farayo in salaada roobdoonta lagu tukado oo culimadana baaq uu u diray inay arrintaasi dadka ay u horkacaan oo ay ku hogaamiyaan maadaama hadda sanadan aysan aysan la dhihi karaba roobabkii si fiican uma aysan da-in gobolkan oo goboladaana koonfur galbeed muddooyinkan dambe waxaa kusoo noqnoqonayay de abaaro iyo olaado ayaa yani kusoo noqnoqonayay sidaas darteed madaxweynaha kaasina baaq ayaa ayuu u diray intaa kadib madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waxa uu booqday ciidanka gaarka ee booliska koonfur galbeed iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada xudur isagoo ciidamada gaarka ee booliska koonfur galbeedna guno oo mushaaraada uu gaarsiiyey madaxweynaha shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha ayaa markii uu gaaray goobtaasi oo ciidamadaasi ama xarada ciidamadaasi ay ku sugnaayeen ayaa halkaasi khudbad dheer uu ka jeeday taasoo uu kala hadlay inay ciidamada fadhiga ay ka kacaan waxay maanta ka dambeeyena madaxweynaha waxa uu amray inaysan jiri doonin ama waddo ha noqoto ama magaalo ha noqoto ama tuulo ha noqoto oo maleeshiyada al-shabaab sheegi karo inaysan jiri karin oo ciidamada xooga dalka iyo ciidanka daraawiishta uu ku dhiirageliyey inay iyagana wixii allaale wixii sahanad military iyo wixii allaale wixii ay u baahan yihiin ay la garab taagan yihiin oo iyagana fadhiga ay ka kacaan oo aysan dhicin in mar dambe deegaan bakool ka tirsan ama koonfur galbeedba ha ahaatee intii laga baxo maleeshiyada shabaab ay haddana ay dib ay ula wadeegaan
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan gobolka bakool islamarkaana faahfaahin ka bixinayay safarkii uu shalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu ku tegey gobolka bakool barnaamijkii oo idiin soo saaray anigoo maxamed yuusuf sheekh maxamuud ah intaa ayaa ku soo afmeerayaa wariyaasha igala qayb galay barnaamijka aad ayaan ugu mahad celinayaa dhanka farsamada waa fardeesa dhammaanteenoo isku duuban dhegaystayaal waxaa idinkaga tegaynaa intaan barnaamijka mid lamidaan ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo waxaase nagu soo foodlay warkii saacadda